halkani waa washington laantaas soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban hirarka amiyada geeska africa iyo internetka ee v o a somalycom
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha maajna waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira idin ku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daandure
wayna usoo xidheen markaa shalay subaxdayna usoo xidheen markaa waxay yidhaaheen lacagtii baan kordhinay kadibna soo noqda bareeka ayaa mushale u tagmay hadduu ilaahay yidhaahana arrinta waan sii wadi doonaa mana joojin doona ilaa aanu insha allah aanu gaadhno dhantii aanu leenahay hadduu ilaahay qadaro kuwaasna waxa ay ahaayeen cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo faadimo maxamed cali oo ka mid ah afartan iyo laba shaqaale oo soomaali ah oo sheegay in shaqadoodii looga eriyey salaada darteed qodobada kalead barnaamijka hornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida madaxweynaha dalka jubuuti oo garoonka dayuuradda ee dalkaasi kaga hor tegay meydkii askar ku soo geeriyootay weerarkii magaalada buula burde ee gobolka hiiraan ee soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida diyaarad uu ku xiran yahay qalabka wax lagu baaro ayaa howlo baaritaan ah waxa ay ka fulisay shalay oo khamiis ahayd goob fog oo ku taalla dhinaca koonfureed ee badda indian ocean kadib markii satellite-ka australia uu sheegay in halkaas uu ku arkay burbur suurtagal ay tahay inuu yahay diyaaradda laga leeyahay dalkaasi maleeshiya ee la la'yahay baarayaasha ayaa waxaa la sheegay in ay curyaamiyeen aragga oo xunaase yeeshee ay u suurto gashay in ay baaraan laba kun iyo shan boqol oo kilomitir oo ku yaalla koonfur galbeed ee galbeedka magaalada perth ee australia kadib markii warar hore loo sheegay ay beenoobeen saddex iyo tobanka maalmood ee la raadinayo dayuuradda la la'yahay ayaa john magary oo ka tirsan saraakiisha sare ee ciidanka cirka australia wuxuu sheegay in shayga weyn oo uu arkay satellaitekooda ay tahay horumar lagu tallaabsaday tiro badan oo maraakiib iyo dayuurado ah oo ka kala socda dalal dhowra ayaa waxaa loo weecinayaa goobtaasi si ay gacan uga geystaan howlaha baaritaanka saraakiisha australia ayaa waxay sheegeen in muuqaalo ay suurtagal tahay inay yihiin burbur la helay afar maalmood ka hor oo mid ka mid ah uu dherarkiisu yahay afar iyo labaatan mitir kan kalena shan mitir
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku dhawaaqay cunaqabatayn cusub oo ka dhana dalka ruushka taasi oo ka jawaabaysa gelidii uu dalkaasi galay gobolka kremiya ee dalka ukrain madaxweyne obama oo ka hadlaya aqalka cad ayaa sheegay in cunaqabatayntan uu ku soo rogayo xubno sarsare oo ka mid ah xukuumadda moscow iyo bangi kuwaasoo ku lug lahaa qabsashada raashiya ee gacanka badda madow maraykanka ayaa waxa uu goor sii horreysay meel mariyay cunaqabatayna xadidaya safarada iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee dhowr qof oo ku lug lahaa falalka ruushka uu kaga soo horjeedo dalkaasi ukrain madaxweyne obama ayaa sheegay inuu ka fikirayo ballaadhinta cunaqabatayntan oo lagu fuliyo qaybo ka mid a dhaqaalaha dalka ruushka iyo shakhsiyaad gaara halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington garoonka duuradaha ee magaalada jabuuti ayaa habeenkii xalay waxaa la gaarsiiyey meydka lix askari oo ka tirsanaa ciidamada jabuuti ee amisom kuwaasi oo dhowaantan ku geeriyooday weerarkii ururka al-shabaab uu ku qaaday degmada buulaburte ee gobolka hiiraan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geeleh iyo dhammaan xubnaha xukuumadda jabuuti iyo taliyayaasha sare ciidamada ayaa ku sugnaa halkaasi maxamed cabdi sandheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haya
markii meydka la gaadhsiiyey garoonka diyuuradaha ee jabuuti ayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu bilad sharaf ku tahay naxashkii ay ku jireen lixda askari ee weerarkii buulaberde ku geeriyooday madaxweynaha oo goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa waxauu marka hore ka hadlay dhimashada askartan geesiyaasheenii argagixisadu ay dagaalkeedii ku dhintay iyaga oo hawl howlgal qaran fulinaya iyaga oo cadowga soomaaliya ku habsaday ee argagixisada ku haya ayaga oo ka caabinaya ayay qada- qadarkii u yimiday si geesinimo ah iyagoo qoryahoogisi dabay isku daafaceen maantana waa shuhada ayaan leenahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu jannadii gaadhsiiyo oo uu la xidhiidhsiiyo sidiiqiinta iyo nebiyiinta iyo shuhadada shuhadada inuu la xidhiidhsiiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa madaxweyne geela ayaa sheegay in ciidanka jabuuti ee qaybta kaa kuwa amisom ee soomaaliya ku sugani ay yihiin qayb ka yihiin howlgal caalami ah oo sida hadalka u dhigay argagixisada lagaga saarayo gobolka geeska afrika ciidankeenna muhiimadda uu ku jiro adduunkaoo dhan baa og waxa uu halkaa u joogayna waxa weeyaan mujtamaca duwaliga ee dunida dhammaantii waxa uu u heelan yahay in laga kiciyo ama laga dhiciyo argagixisada geeska afrika khaasatan shacbiga soomaaliyeed ee walaalahana nafteenna inaan u hornayna waajib baan u aragnaa inaan ku talagalnana naftu ilaahay maalinta uu ugu talagalay saacadna ma akhirto saacadna ma qadinto laakiin dhimashatii ugu qurux badnayd waxa weeyaan kolka aada shahaadada ku dhimato madaxweyne geela ayaa ugu dambeyn tacsi u diray dadkii ay ka geeriyoodeen askartii meydkooda soomaaliya laga keenay waxaana uu sheegay in xukuumadda iyo shacabku ay u wada guntan doonaan taageerada xigtadii ay ka tageen
waxa aan dadkii ehelada asxaabtiisa asxaabtoodii eheladoodii inuu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo in waxa ay ilaahay annaga naga dhigo in aan bedeli kari mayna eh in aanan waxba kala hadhin wixii aan la qabani karno wixii adduunka ku hadhay ciidanka qalabka sida inta jabhadda ku jirta ee cadowga argagixisada ah ka ka ka- ka caabinaysa ummadda soomaaliyeed inta tegi doonta intaba in aan ku hareerayno taageeradeenna ku hareerayno ducadeenna ku hareerayno waxsiinteeda ku hareerayno calankeenna iyo walaalnimadeenna inaan ku hareerayno waxa aan leenahay allaha u naxariisto raggeennaas innagana ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo asalaamu calaykum waraxmat ullah
askartan lixda ayaa talaadadii toddobaadkan ku geeriyooday hotel ku yaala magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan kadib markii xubno ka mida ururka al-shabaab ay weerar halkaasi ku qaadeen warbixintaasina waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere wararka ka imaanaya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxa ay sheegayaan in qiimihii cuntada uu aad sare ugu kacay xaaladdan ayaa timid muddo gaaban kadib markii ururka al-shabaab magaaladaasi laga saaray haddaba waa maxay sababtu haaruun macruuf oo washington jooga ayaa arrintaas waxauu ka waraystay weli cusmaan loxos oo ah agaasimaha hay-adda gargaarka ee saado wallaahi anagu inta badan xaaladda bini-aadinimada u kalsaaranahay laakiin arrinta ayadaa way jirtaa maciishadii xudur markii liinaaday iyo hadda waxa laisku barbar dhigi kara maaha aada bay u kala fogtahay ma garatay waa gartay maxaad ka wadda aad ba u kala fogtahay
burka oo kale meeshii wuu ka mariyey waktigii xudur aan imaanaynay saddex boqol iyo labaatan kun ilaa saddex boqol iyo konton kun hadda wuxuu marayaa shan boqol iyo konton ilaa lix boqol oo kun waa gartay maxaa kaloo qaaliyoobay masajada oo kale oo inta badan xudur laga isticmaalo waxaa markii xudur limaani ay ahayd qiimaheedu saddex boqol iyo labaatan haddana waxay maraysaa shan boqol iyo labaatan marka meelo ugu riqaysan baa shan boqol ah marka maxaa ugu wacan inay saa u qaaliyoobaan waxaa ugu waa mataqaanaa gadiidkii oo ay suurta gelweeyey inuu soo galo magaalada haddii uu ganacsi yahay iyo haddii uu yahay dhinaca gargaarida maxaa hortaagan gaadiidka kolley cilladaha iyo caqabadaas ka jira cod kasoo degeli kartaa haddii wadada ee furanta ee lasoo mari karo cod kastaa soo mareed ee meesha wax keeni lahayd marka ooma suurtagelin inuu meesha gaadid imaado waxaa keenayana waa uun dhinacyada isku haysto dhinac ka mid a waa gartay marka waxaan u gartay baabuurtii soo galaysay kuwii ka baxayey xudur way istaageen ha ha ha waa gartay baabuurtaasi haddaan ku laabto n maxay keenaan sidoodaba baabuurta soo gasha xudur maxay keenaan kuwa ka baxaya maxay qaadaan xudur waa magaalo madaxda gobolka waa xaruntii gobolka kolley heerkeeda ganacsina aad ayu dhinacan goboladan koonfurta ugu magaalooyinka ugu wanaagsan bay ku jirtay waxay qaadi jireen ama keeni jireen waxyaabaha kuturuuriga ay ku nooshahay bulshada inteeda badan si hadda waxyaalaha qiimo isbedelay burka masagada saliidda sonkorta bariiska baastada oo mid kasta hadda qiimihiisi boqolkiiba lixdan kor u kacay waa gartay marka waxaad ii sheegtaa magaaladu jidadka iyo meelaha kale ee ay ku tiirsan tahay ee raashinka uga yimaado magaaladu waxay ku tiirsan tahay dhinacan baydhabo jidka dheer ee xamarka yimaado ee baydhabo maro ayay inta badan badeecada oga imaan jirtay xooggeeda badeecada dhinaca kale waxay oga imaan jirtay baladweyne oo meel la dhaho qudaac sooma ayay kasoo leexan jirtay wadadaasay soo mari jirtay ilaa iyo gaalkacyo inta kasoo baxdo bayan soo marto iyo halkaa kasoo geli jirta xudur dhinacan ceel berde oo kale ayaduna mataqaanaa wuu xagga soqaalka gadiidka way jirtay oo way socotay hase ahaatee hadda maciishadii inay kacdo waxaa kalifay soogelitaan la-aanta gaadiidka ayna sababeen arrimo jira awgood balse balasabka gobolka wuxuu ii sheegay in howlgalka la wado si emergency ah ama degdega ama dhaksa ah ama saddexda beri soo socota gudahooda dhammaan wadooyinka lagu fureeyo
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda gargaarka ee saado weli cusmaan looxos oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o washington waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in barnaamijka qubanaha ee v o a ee toddobaadkan aad iminka ka daalacan karaysaan website-kayga v o a somaly com idinkoo ka heli doona qaybo cusub oo idin xiise geliya haatanna minneaboles labiiyo afartan soomaali oo ka shaqaynaya warshad samaysa doolshada iyo buskudka oo ku taala magaalada jans hanson ee duleedka magaalada minneaboles ee gobolka minnesota ayaa sheegay inay shaqadii iskaga tageen kadib markii ay isku afgaran waayeen maamulka warshadda xilliyada salaada la tukado ibraahim xasan daanduur ayaa arrintaasi ka waraystay cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo faadumo maxamed cali oo labaduba ka mid ahaa shaqaalahaasi cabdulaahi ayaana hadalka ku horeynaya company baan anugu shaqaynay companigu waa agency waxaa la yidhaha select staffing baa la yidhaha marka companigaasi ayaa mas-uulnagaa wuxuu nageyn jiray company kaloo la yidhaaho general mill kaasaana uga shaqayn jirna anaguna temporary baan magarat generaal mill maxaa lagu sameeyaa walaa waxaa lagu sameeya waxay soo saartaa keeg ayay soo saartaa keega iyo amacaanka haye markaas maxaa dhacay marka walaal waxaa dhacay combanigii maalinta arbacada ahayd shir bay noo qabteen anagu salaada ma ogeli mayraan salaadna ma soo tukanaysaan marka idinkaydi taalla inaad shaqaynaysaan idin kale marka waxaan ku nidhi walaal anagu hadday saa tahay salaadayda noo diidaysaan anagu ma shaqaynayno wax walbana salaadayda nooga weyn marka saa aweed hadday tahay iska taga ba yidhaaheen baashiga nasiya sidaa awgeed baan uga tagnay anaguna imise qof ayaa halkaas uga shaqaynayseen oo soomaaliya walaal waxaan dhammayn shalay labiyo afartan baan ahayn marka intaa way ka badantaa tiradii dad baa qaar baa maqnaa laakiin labiyo afartan baan ahayn shalay markaan kasoo baxnay meesha marka waxay yidhahdeen anagu shaqo kumaliya wax salaada
ma jiraa wakti oo bareeg ah oo aad shaqada e ka dhisanayseen ha waa jirtaa waxaa laga bilaabayay wakti breega five baa laga bilaabayay ilaa marka ilaa seven meelahaasuu ku ekaanayey shanta ilaa toddobada ha ma weydiisteen in waktigaasi ay idin soo hormariyaan si aad salaada u dukataan casirka iyo maqribka ha waan weydiinay waxay yidhahaan iyagu bolos iyagu saa maaha ma dhigayo anagu xeerkayga saas communiga sudan xeerkiisu dhigaya haddaad raacaysaan raaca haddii kalena idinka ii taalla marka saa awgeed baan anaguna waxaan nidhi dee maadaama saa tahay anagu dee salaadayda wax walba noogu weyn lacagtan aan shaqaysanay de waxaan uma taraysa haddaan anagu aanaan salaad helayn marka idinka idin taalla bay yidhaaheen oo marka laba iyo afartankiina qof ee soomaalida ah ee ka shaqaynayay warshadaasi waa isaga soo dhaqaaqdeen ha waa isaga soo dhaqaaqdeen waana ka nimid marka warshadana minneapolis kuma taala waxay ku taallaa meel la yidhaha jehanson bay ku taallaa qolyihii aad u shaqaynayseen mid la soo xiriireen markaas kadib ha way nala soo xiriireen marka shalay subaxdii nala soo xiriireen marka waxay yidhaaheen lacagti baan kordhinay kadibna soo noqda oo lacagtii markii hore waxaan ku shaqaynay sagaal dollar iyo twenty five cent baan ku shaqaynay marka toban baan ka dhignay inay soo noqda laakiin sheekadii salaada meesheeday taagan tahay ha waan weydiinay salaadii waxaan ku nidhi salaadii maalkii waa taagantihiin mise waad noo yeesheen marka waxay yidhaha anagu salaada timekiini haddaad ku beeganaysa idinka taala salaada waa halkeedii bay yidhaaheen marka had ninkii ogolaanaya iminka in toban minut laga gooyana isaga wataa laba yidhaaheen oo salaada kusoo tukanayo saas aynugu yidhaaheen annaguna waxaan idhiniyo meesha haddii salaada sidaa tahay bay kuwa noqonayna faadumo maxamed cali ayaa ka mid ahay dadkii shaqada isaga tegey dadka shaqada iskaga tegay baan ku jiray ha ee laga- loo diiday salaada inay tukadaan salaada ee ma meesha gudaheeda ku dukan jirteen mase bannaanka aad u bixi jirteen meel loo ka raba oo meesha lagu labisto lagu marka shaqada la geli lagu diyaar garoobaan ku tukan jiray galab ayaa shaqaynayseen ilaa iyo habeenkii saddexda galabkii ah ilaa iyo waxaan shaqaynay eleven habeenkii ah ilaa iyo intee ka shaqaynaysa faadum adiga adiga waxaan meesha waxaan ka shaqaynaya hadda dhowr bilood waxtaa u badan kamaan shaqaynaynin siyo dhibaatadan iyo salaadan laysu diidan yahayna maanan ogeyn markii salaadii laysku qabsaday la yidhi ma tukan kartaana hadda meesha wax naga yaala ma jiro mar haddii diinta nadiira lagu qabsado la yidhi ma tukan kartaan salaad waxaad ii sheegtay inaad ka shaqaynaysay dhowr bilood bilihii hore ma dukan jirteen anigu dhow belihii hadda dhowr bilood baan ka shaqaynaya laakiin dadkii intaa ka horre ka tuka ka shaqayn jira way tukan jireen dad waxaa jira sanad iyo ka badanba meesha ka shaqaynayay intaa ka horreysana salaada waa loo ogolaa wayna tukanayeen maxay u joojiyeen marka hadda hadda kambanigan kambani ka horreeyay baa meesha haystay kambanigii hore meesha haystay uu ka guuray ku cusub baa yimid kii cusbaa baa sharci cusub la yimid oo yidhi anigu wax diin oon ogolahayo wax salaada midna ma jiro marka intaa u tagteen idinkoo wada jira ma dhahdeen annaga inaan salaada dukanaan rabnaa waqtigii loogu talagalay ma ka wada xaasheen arrintan oo ma ka hadasheen taa waxaanu nidhi shan daqiiqaan u baahannahay shan daqiiqa way nagu filan tahay waxaanu siinayna waxba nooguma jiraan baa la yidhi haddii aad rabtaan inaad tukataan waxaa la yidhi bareegeena ku tukada bareegeena xilli alle xilliga iyaga raaan bayna siinayaan xilli ay salaadii tagtay oon salaadi jirin oo tobanka habeenimaha lagu soo fasaxayaa marka bareega ilaa intee daqiiqaad leedihiin oo shaqada aad ka nasanaysaan soddon daqiiqaad leedahay soddonka hal daqiiqana waxaa lagu leeyahay ama salaad ku tuko ama adigu wax ku soo cun waxaa rabta samee aday kuu taallaa waa gartay marka hadda shaqadii waa isaga tagteen maxaa idin qorshaysan maxaa ku tala jirtaa inaad samaysaan daadurey qareema ayaanu shalay u tagnay hadduu ilaahay idhaahana arrinta waan sii wadi doonaa mana joojin doona ilaa aanu insha allah aanu gaadhno dantii aanu leenahay
waxay ahayd faadimo maxamed cali waxaana ka horreeyey cabdulaahi maxamed ismaaciil waxay labadoodu ka mid ahayn labayan afartan qof oo soomaaliya oo ka tegey shirkaddii ay ka shaqaynayeen kadib markii xilligii salaadda ay isku afgaran waayeen waxay u warramayeen labadoodu ibraahim xasan daandurey
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhowaataan umuuraha islaamka maxamed cabdi sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa waxaa toddobaadkan u suuro gashay in dagaallo uu qaaday uu ku dilo saraakiil ka mida dowladda soomaaliya maalintii isniintae bisha maarso ay ahayd toddobiyo tobanka waxaa ururka al-shabaab uu sheegay inuu dilay kolonel jaamac siciid warsame afguduud oo ahaa baanduulihii ciidanka puntland ee deegaanka galgala maalintii xigtay ee talaadada bisha maarsan ay ahayd siddeed iyo tobanka ayaa haddana xubno ka mid a ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan halkaasoo ay ku dileen kolonel maxamed amiin jeesow iyo askar kale oo ka tirsan ciidamada soomaaliya iyo kuwa jabuuti ee qaybta ka ah ciidanka amisom inkastoo ururka lagaga adkaaday goobo badan oo layskaga hor yimid lagana saaray magaalooyin dhowra haddana awooddooda weerarada xeeladaysanay weli isma dhimin labada weerarkiisii dambe ee ka dhacay magaalada buulabarde waxaa wararku sheegayaan inuu qayb ka ahaa nin da'weyn oo horay ugu noolaa dalka norway warkan ayaa xoojinaya xubnaha dalka dibaddiisa ka yimid ee qaybta ka ah ciidanka al-shabaab intaynaan haddaba u gelin xeeladaha ururka al-shabaab uu ku gaadho yoolasha sarsare sida dilka baanduulayaasha iyo diyaargarowga dowladda soomaaliya bal aynu hor taagno waxaa laga yaqaana ninkii lixdan jirka ahaa ee la sheegay inuu qaybta ka ahaa weerarkii buulabarte ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay cabdulaahi axmed cabdulle cabdirasaaq nuur cabdulle oo ka mid ahaa jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka norwey ayaa sannadkii laba kun iyo tobankii la xajiyey cabdulaahi axmed cabdulle oo ah ninka la sheegay inuu qaybta ka ahaa kuna dhintay weerarkii buulabarte kolley horta ninkan waa nin lagu qiyaasa da-dii lixdamaadkii inkastoo afhayeenka u qaabilsanaa in maaragtay hay-adda sirdoonka ee dalka norway ay ka gaabsatay iyadoo tiri weli waxaan ku jirnaa maaragtay baaritaan siduu aan ku ogaanay ninkaa cidda uu yahay inkastoo la ogyahay inuusan ninkaan nin maaragtay dhalashada norway ka haysan laakiin een mar loo diiday een sababta loogu diidanay ilaa hadda ma caddo laakiin wuxuu ahaa dad qof aan dhalashada ma wadankan haysan een waxaana uu deganaa magaala dhinacan maaragtay dhinaca islaamka koonfur bari halkaasoo inta badan markii bishan horaanteeda laga soo saaray warbixin guud oo sanadla ah ay soo saaraan hay-adda sirdoonka ah inay ku badan yihiin dadkan maaragtay xagjirnimada kuwaasoo lagu qiyaasay ilaa iyo afartan ilaa kontameeyo ay sanadii lasoo dhaafay maaragtay u dagaaltageen ama u jahatageen dalkaasi suuriya waxay ka kooban yihiin dowlad dowlado badan maaragtay soomaalina waa kamid yihiin waxaa kaloo lasoo tibaaxayaa arrimaha maaragtay in uu ahaa nin lagu daba jiray wixii ka dambeeyey labada kun iyo koo iyo tobankana uu wadanka isaga tegey waa nin saddex qoys leh oo maaragtay caruur ilaa iyo tobaneeyana ku leh marka waa nin xaas aada u ballaaran ahaa kadibna isaga laabtay wadanka muddana maqnaa cabdulaahi axmed cabdulla ayaa la sheegay in laba ka mid a xaasaskiisa saddexdaa ay soomaaliya ku nool yihiin sida sirdoonka dalka norway laga soo xigtay cabdulaahi axmed cabdulle ma uusan qaadan dhalashada dalkaasi waxaana ku daba jiray sirdoonka norway haddaba goorma ayuu dalkaas ka soo tegay oo soomaaliya yimid waxaa la leeyahay labada kun iyo kow iyo tobankii baa ugu dambeysay wadankan uu ka tago xagga soomaaliya maaragtay u haajiro waxaana uu tegay gobolkaasi mudug magaalada madaxa dagaalgacyo kadibna xaggaas ayuu uga sii gudbay oo sida maaragtay warbixinta ay kusoo baxayso nimankaas sidoonka ah waxaana la leeyahay inta badan markaas waa lagu daba jiray oo waxaa soo baxay in la daba taagan yahay markii uu xaggaa tagana kadibna waxa uu ku biiray nimankan dhalinyarada ah shabaab waxaana magaciisa maarata amaba magaca uu watay ahaa magaca xaraqiga ahaa xabiib almuhaajir magaciisa laakiin loo yaqaanay dalka norway wuxuu ahaa nin la dhihi jiray cabdullaahi deere ama magaciisa saddexna wuxuu cabdullaahi axmed cabdulle marka waa nin dadka intiisa badan ay yaqaanin laakiin waa nin maaragtay ka baxsanaa magaala madaxda oslo meesha uu ka deganaa laakiin imaan jiray magaala madaxda inta badan maarata maalmaha jumcayaasha iyo weekendiyada dadku intiisa badan waa yaqaanaan sida aan soo xusnay cabdirasaaq nuur cabdulle oo ah martida barnaamijkeenna maanta ayaa sannadkii laba kun iyo tobankii ay xajka wada tageen cabdulaahi axmed cabdulle oo lagu naanaysayey cabdulaahi dheere habdhaqankii cabdulaahi dheere ayuuna iga warramay horta kolley ninkaas aqoon saas u sifa kuma aan lahayn laakiin de waa nin labadii kun iyo tobankii aan wada tagnay maaragtay ama aan xajka wada tagnay nin wuxuu ahaa markaan maaragtay wada joognay amaba hadday noqon lahayd xaramkii hadday noqon lahaydba maaragtay inta aan manaasik alxaj samaynaynaba nin maaragtay iska degan oo xagga maaragtay dabeecadda iyo dhaqankaba maaragtay aada u u degan marka waxaan dhihi karaa kolley oo maaragtay kamaanan arkin wax maaragtay xagjirnimo ama arrimahan maaragtay ku fogfogaa si maaragtay amaba aada ugu adadkaa laakiin de waxaan dhihi karay anagoo aan in badan maaragtay wada sheekaysan laakiin wuxuu ahaa nin maaragtay sidiisa qeyb kaleeto aada u maaragtay u uga fiirsanaya hadaladiisa iyo nin dabeecadiisa iyo hadalkiisa aada maaragta u gaabsan sida cabdulaahi dheere oo kale waxaa jira xubno ka mid a jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalalka reer galbeedka oo iyagu soomaaliya ku noqda kana qayb qaata diriirta u dhexaysa ururka al-shabaab iyo ciidanka soomaaliya iyo kuwa amisom waxaa sidoo kale la sheegaa in dad asal ahaanan soomaali ahayni ay dagaalkaasi qayb ka yihiin cid kastaaba ururka ha ka tirsanaatee maxaa u suurtogeliyey in bartilmaameedyo sarsare ay si fudud ku gaadhaan iyadoo la og yahay in magaalooyin dhowra laga saaray waxaan su-aashaas weydiiyey kolonaal yuusuf xasan warsame oo ka mid ahaa ciidankii soomaaliya haatanna ku sugan magaalada minneaboles ee dalka maraykanka bismillaahi raxmaani raxiim anigu kolley lama yaabani howlaha ay fulinayaan oo waxa ay tahay haddee mar haddii ay degaanadii saldhigyada u yiilay ee laga qabsaday in ay falceli samaynayaan waa wax caddaan ah sababtu waxa weeye waxaaba ku caddayn kara oo keliya meel kasta oo laga qabsaday waxa meel dagaal looga qabsaday ma badna waxa weeye inta badan intaan lasago gaarin ayay ka baxeen marka marka ay ka baxaanna ujeeddadu waxa weeye inta culusna meel geyso shacabkana dhexgal wixii markaa ee halistii aada heshana sidaa mataqaanaa ku burburi si nabadgelyadu aanay u xasilin intii awoodooda ay tahay marka waa qorshe hore loo diyaariyey ayaan u arkaa anigu waan gartay marka dhinaca kale markaad eegtid awoodda dowladda iyo diyaargarowgeeda arrimahan oo kale dawladdu intii awoodeeda haddee way dadaashay waanay dadaalaysaa waxa uun meesha ku jira waxa ay tahay mar haddii waxa soconaya oo loo tafxayto uu dagaal yahay waa la dhimanaya qofkay tiisu gashaa wuu dhimanayaa sarkaalku waa dagaal tegey dad lamida ama yacni la awood ah ama ka awood roon ayuu u dagaal tegay xaggooda marka nolol iyo geeri labadaba wuu leeyaho way sugaysaa intii sidaa ku dhimatayna haddee ma dhihi karno may taxadirin ma odhan karno oo haddee nin aan nolol rabin oo doonaya un inuu adna ku dilo asna dhinto sida looga baxsadaa way adag tahay in uun edimo loo sheegto mooyaane marka wax anugu hadda aan ku dhaliilo dawladda iyo diyaargarowgeeda iima muuqdaan wixii mar hadday dagaal yihiin dagaalku waa khasaaru diyaar u yahay labada dhinac
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta ku soo qaadanay awoodda ururka al-shabaab iyo diyaargarowga ciidanka soomaaliya intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinka tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi sandheere ayaana umuuraha islaamka soo diyaariyay oo soo jeedinaya halka aad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa washington haatanna dalka masar waxaa weli dalka masar ka socda dibadbaxyadii ay wadeen ardada iyo taageerayaasha kale ee madaxweyne xilka laga tuuraya dalkaasi maxamed mursi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya xuseen cusmaan saxnuuni
tobaneeyo ka mid ah ardayda masaarida ayaa dhaawacmay kadib markii banaanbaxyo looga soo horjeedo ciidamada milatariga ay ka dhaceen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddankani banaanbaxyada ayaa ka dhacay gudaha iyo dibadda jaamacado dhowr ah oo ku yaala caasimadda qaahira iyo gobollada dalkani oo ay ka mid yihiin aleskandariya bort saciid bani suweyf sharkiya iyo gobollo kale ardayda ayaa dhaawacmay kadib markii ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha ay isaga hor yimaadeen jaamacadda aleskandariya iyo ashar ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa ardayda banaanbaxaysay u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta hawada loo rido dibadbaxyaasha oo sitay sawirada maxamed mursi ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan in la soo celiyo madaxweynihii shacabku ay soo doorteen iyo hay-adaha kale ee dalkani horay u lahaa marka laga soo tago dibadbaxyada ay dhigayeen ardayda waxaa meelo ka mid ah waddankani ka dhacay banaanbaxyo kale oo ay dhigayeen shacabka masaarida kuwaasoo lagu dalbanayay inuu dhaco waxa ay ugu yeeraan afgembiga milatariga taageerayaasha isbahaysiga islaamiyiinta ayaa ku banaanbaxay qaar ka mid ah waddooyinka magaaladan qaahira eliskandariya suweysa iyo fayuumi kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah ciidamada haddaba cabdirasaaq ismaaciil cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda american university ee magaaladan qaahira ayaan weydiiyey saameynta ay yeelan karaan banaanbaxyada ay horkacayaan islaamiyiinta xili bilaha soo socda waddankani loo ballansan yahay doorashooyinka madaxtinimada iyo midda baarlamaanka waxaa la odhan karaa saameyn xoogan buu ku yeelan karaa sababtoo ah kacdoonkani mar walow sii socdo wuxuu carqalad ku yahay nabadda dalka iyo dhaqaalaha dal marka wuxuu ku yeelanayaa in waxa weeyaan ay dhaawaca iyo dilku inuu bato oo khasaaraha nafeed ee waxa weeyaan dhacaya inuu sii kordho sida oo kale militariguna sidooda xaggooda in iyagana khasaaro badani aw soo gaadho oo iyaguna iska caabintaa khasaaro badan baa kaga imanaya sidii horeba uga soo gaadhay marka wuu keenaya leana milatariga qudhooda waxay ku jiraan xaalad iska caabin iyo inay ka hortagaan kacdoonka gadowsan ee xarakada ixwaanku ay waxa weeyaan kaga soo horjeedaan marka way khasaare laxaad leh oo naf iyo maalba leh ayuu keenaya way adkaan doontaa inay qabsoonto doorashooyinka baarlamaanka iyo ta madaxtinimada dalka maadaama xaalada milatariga dalku au la daalaadhacayo ama uu ku hawshaysan yahay iska caabinta xoogaga ikhwaanka ee kasoo horjeeda laakiin waxay ku dadaalayaan milatarigu iyo dawladuba dawladda kumeel gaarka ahiba inay ay qabtaan doorashooyinka weliba si xooga ama awood inay ku qabtaan laakiin taaqudeedu waxay keeni doontaa ama la fili karaa inay dhib badan keeni doontaan si kastaba haatee taageerayaasha madaxweyne mursi ayaa wacad ku maray in ay sii wadayaan dibadbaxyada inta laga soo celinayo dhammaan hay-adaha shacabku masaaridu ay soo doorteen arrimahan ayaa imaanaya iyadoo banaanbaxyadii ugu dambeeyey ay ku geeriyoodeen tiro ka mid ah ardayda masaarida kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada booliska ee waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
heesta kuma dayin karaya ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddan subaxnimo iyo codkii aamina dhool intaan afarta galabnimo kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.